inta badan dhalinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa shaqo abuur ka samaystay shaqooyin badan kuwaasi oo ka maareeya nolosha qoyskooda dhalinyarada ayaa ku shaqaysata xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin dabaarka ganacsiga yaryar wadista mootobajaajta iyo jarista timaha maxamed xasan oo ka mid ah darwalada kaxeeya mootobajaajta oo waraysi siiya idaacadda isnaay ayaa sheegay in lacagta uu ka helo uu ku dabaro nolosha qoyskiisa balse waxa uu tilmaamay in ay ku dhib qabaan burburka wadada mootooyinka shabeellaha dhexjoodokow cabashada ay cabanayaan waxa weeye waa wada la-aanta wadooyinka oo jajaban maamulka jarno xabanooma qabanba maasha allah waa wuxuu ilaahay noo sahlaan ku maareynaa nolosha
waa gartay farqi badana u dhexee ebel berbeed ka tugsay jira laakiin hadda anaa anaa shaqaysto inay kusoo biiraan mootooyinka si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkaa dambe socday dadaalo ay wadaan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada jowhar kuwaasi oo lagu dhiirigelinayay dhallinyarada in ay shaqaystaan si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskoodaba